kulan wacan u wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeenimo ee raadiyo beerlolo qodobada haddii u eebaqadaro dhegeystayaal warkeena aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a haweenka gobolka hiiraan oo kusoo badanaya tacbashada beeraha kulan lagu hadlayay horumarinta caafimaadka hooyada iyo dhallaanka oo lagu qabtay baydhabo dayactir lagu sameeyey ceelka deegaanka indho biraale wada laami ah oo laga hirgeliyey deegaanka baqbaq ee gobolka nugaal oo xarigga laga jaray akhbaaraadka dibaddan waxaa ka mid a muhaajiriintii mara jirtay liibiya oo helay dariiq cusub warkii oo kooban ayaad degeysateen dhegeystayaal haatan u diyaar garooba isagiiyo faah-faahsan haweenka gobolka hiiraan ayaa kusoo badanaya tacbashada beeraha sida warkaan ay ku faahfaahinayso sacdiya maxamed maxamuud haweenkan oo ku nool magaalada beladiina ayaa bilaaba inay tabcadaan dalagyada kala duwan ee ka baxa beeraha kuwaasi oo ku yaala duleedka magaalada beledweyne dalagyada ay tabcadaan haweenkan waxaa kamid ah digirta masagada iyo sisinta iyagoo u iibgeeyo suuqyada magaalada qaar kamid a haweenkan ayaa raadiyo beerlo ugu warmay waxyaabaha ku dhaliyay inay beeraha abuurtaan iyo caqabadaha ay la kulmaan aniga waxaan ahay beeraley beerahaasaan tabcanaa beerahaasaan dalagaasaan wax ka raadsanaa hadduu ilaahay wax naga siiyo beerta subaxii labaiyo tobankaan aadaa ilaa iyo maqrabkeena waa soo joogaa waxyaalaha aan beerta ka helno markay wax ilaahay oo naga siiyo waa ku maalaynaa nolosha haddii uu anyax cuno ama xoola daaqaanna waxba lagama helo waa jirtaa mar lagu faa'iiday oo badan oo wax laga helay oo badar laga helay oo sisin laga helay oo digirgi galey laga helay iyo misigo marna waa lagu khasaaraa daliga marna waa lagu faa'iidaa beerteeda waxaa ka baxa misigo digir sisin iyo galey caqabado badan waa lala kulmaa xoolaa daaqo biibaxaa goyso intaasba aqabad oo ku timaado waa beerta waxaan aadaa subaxdii halka saac amalaan baxaa toban saacna waa kasoo tagaa ilaan qof keligiis marna qaraf qarafaan kasiiraa marna geed hoostiisaan seexanaa toban saac waa ka imaadaa halka saacna waa baxaa maalinkaan aadinna laba saac camal markay tahay magaaladaasaan galaa ninkii uun macruuf oo wax ii qaba yidhaaho haddaan soo waayan haddana macruufkiiaan kusoo leexdaa saasaan isku maareeyaa aqabadaha aan la kulmo waa dhibaato un xoololayda dad ku qabanayso oo daaqayo waa lagugu soo daynaa geed halkaasaa la tagaa haddii aad muxuu ahaay iska canaan iska shabi amaagtiin waaba lagu garaaca markaan labaiyo tobankata aan ka dhaqaaqo waxaan tagayaa laba sac camal waa ilaa dhagaxii goraabaale inta kasoo jirtaa beerta markaan tago waaba hal saac iyo wamaasaaddaa soconaysaa hadday biyi baxa soo gasho galeeyaan ku abuuraa maxay ahayd sisinaan ku abuuraa waxaa kale maalintii aan biibaxa soo gelinna badanaa nooga baxo masago waxaa jira hooyooyin badan oo ku nool magaalada beledweyne kuwaasi oo nolosha qoysaskooda ka maareeya tacbashada beeraha iyagoo kaalin ka qaato nolosha qoysaskooda
kulan loogu hadlayay horumarinta caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ayaa lagu qabtay baydhabo sida warkaan ugu faahfaahinayo bilaal daahir waaney wasaaradda caafimaadka maamul koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada baydhabo ku qabatay kulan looga hadlayo horumarinta caafimaadka hooyada iyo dhallaanka kulankan ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda caafimaadka maamul koonfur galbeed soomaaliya agaasimayaal wasiiro dhaqaatiir iyo qeybaha kale ee bulshada agaasimaha guud ee waaxda caafimaadka wasaaradda caafimaadka maamul koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka warbixiyay muhiimadda kulanka maanta kulankan waa kulan muhiimad gaar ugu fadhiya wasaaradda caafimaadka waa kulan waa forum kiisii ugu horeeyey ee laga qabanayo mataqaanaa dalkeena soomaaliya waxaa nasiib u yeeshay markii ugu horeysay inay soo qabanqaabiso daafurto wasaaradda caafimaadka dowladda koonfur galbeed ammaantaas waxaa leh wasiirkeena wasaaradda caafimaadka iyo wasiir ku-xigeenka oo ka miri dhaliyey forumkan in la qabto intaanoo bulshada haldoor u ah la isugu keeno oo laga wada hadlo sidee loo horumarin karaa caafimaadka hooyada iyo dhallaanka xaqiiqdii maanta munaasabadan waa munaasab munaasabadaha la qabto midka ugu qiimaha badan ee la qaban lahaa sida bulshada aan wada ognahay hooyooyinkeena waxay lafdhabar u yihiin horumarka iyo kobaca bulshada inaan ka wada hadalno caafimaadka sidee loo horumarin karaa caafimaadka hooyadeena iyo dhallaankeena sidee loo horumarin karaa ammaantan mataqaanaa ujeedada shirkeena u yahay wasiirka wasaaradda caafimaadka maamul koonfur galbeed soomaaliya siciid cali axmed ayaa sheegay in ay ka wasaarad ahaan ay ka go-an tahay sar u qaadista adeegyada caafimaadka hooyada iyo dhallaanka dowladda koonfur galbeed waxaa mas-uuliyad ka saaran in adeegyada caafimaadka meel walba oo deegaanadan koonfur galbeed ka tirsan hadday ahaan lahayd gobol hadday ahaan lahayd degmo hadday ahaan lahayd tuuro waxaa waajib ku ah dowladdan koonfur galbeed inay adeegyada caafimaadka ay gaarsiiso waxaa waajib yeelaya dastuurkeedii waxay ku tusaysaa waxaa laga hadlayo adeeg daadijinta caafimaadka inay tahay waajib mas-uuliyad dastuuri ah laga soo bilaabo madaxweynaha oo noogu sareeyo ilaa qofka noogu hooseeya ee dowladdan koonfur galbeed madaxda u ah waxaa saaran waajib dastuuri ah oo dastuurkeena koonfur galbeed uu ku waajib yeelayo wasaaraddan caafimaadka ayaa waxaa loo igmaday in adeegyadaas caafimaadka ay ka shaqeyso tan iyo markii la doortay xukuumadda aan ka tirsanahay ee uu hogaaminayo madaxweyne cabdiciise xasan maxamed laftagareen waxaa xoog iyo juhdi iyo dhaqaalo badanba lagu bixiyey sidii adeegyada caafimaadka loo daadejin lahaa si gaar ahaan adeegyada caafimaadka hooyada iyo dhallaanka koonfur galbeed ama soomaaliya guud ahaan marka laga hadlayo adeegyada caafimaadka afar heeray maraan heerarka primary health unitka ama p h u loo yaqaano iyo health centerada oo ama m c dada loo yaqaano iyo district hospitals iyo regional hospitals afartaas qaybood cisbitaaladii gobolka cisbitaaladii degmooyinka xarumihii m c dada iyo xarumihii p h oda dhammaan deegaanada koonfur galbeed inta ugu badan waa ay ka furan yihiin oo waa laga hirgeliyey kulankan ayaa door muhiima ka qaadanaya horumarinta adeegyada caafimaadka ee la xidhiira hooyadii dhallaanka dayactir ayaa lagu sameeyey ceelka deegaanka indhabiraale sida warkan uu ku faahfaahinayo cabdiqaadir cumar ibraahim
maamulka gobolka salal iyo kan degmada saylac ee maamulka somalilan ayaa dib u howlgeliyey ceelka biyaha ee deegaanka indhabiraale kaasi oo lagu sameeyey dayactir ceelkan ayaa dayactirkiisa iyo cilidbixintiisa waxaa ka shaqeeyey injineero ka yimid dalka jabuuti iyo kuwo ka socday maamulka somalilan isku duwaha wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha ee gobolka salal sheekh rashiid xasan geelle ayaa ka warbixiyey dib u howlgelinta lagu sameeyey ceelkan biyihii magaraysa ceelka indhabiraale ee muddodhan fadhiyey dhibta naga haysatay soo suurtageliyeen loo keeno bamkiisii bamkaasoo ay ku dadaaleen aada ugu dadaaleen magaraysa oy soo iibiyeen khayryadu arrintaas insha allah waxay noqotay midaan guddoomiye ku soo dhowow ceelkii wuu shaqaynayaa biyo waa laga cabay xooli way cabeen dadki way cabeen laakiin ballantii magaraysa aan qaadnay dowlad ahaan halkii ceel ee cusbaana waa loogu darayaa cusub oo qorshihii magaraysa ay ku jirtay iyo asaska oo la sameeyey ceelku wuxuu ka codmaya agteeda soo dhowow ceelkii oo biyiisii socdaan anigoo magaraysa magaca wasaaradda ku hadlaya gudoomiyaha gobolka salal saciid faahiye oo u mahadceliyey injineerada ka yimid dalka jabuuti ee ceelkan dib u howlgeliyey ayaa sheegay in lagama maarmaan ay tahay sidii loo heli lahaa ceelal kale oo bulshada ay isticmaalaan sidaa uu walaalkeen sheegay ceelkan in badan buu fadhiyey riigii indhabiraale weeye waxaan joognaa muddo afar biloodaba dadkan biyomey arag walaalaheen reer jabuutina mar kastaba wayna garab taagayiinoo kuwa gaadhigii qalabkii wixii ka dhinnaa iyaguna inoo keenay ceelal horeo badanna waynoo qoda kuwo badan oo dambena waynoo qodayaan oo gacanta lagu hayo baahida iminka inagu hadhay rashiida waxaa weeyaan waa solon ceelkii aan ballan qaadnay ee wasaaraddu ballan qaaday waa sidiisii uu soo socdaa waana la qodayaa sida iminka injineerada reer jabuuti inoo sheegeenna ceelka markii hore wuxuu soo tuurayey saacaddii lix iyo toban mitir kuyuub soo maaha iminkana afar buu noqday waxaa u soobana deynamada ayaa gubanaysa lix jeer lixdaa jeerna waxay ku gubatay biyo aanay heli karin midinaba soo tuuraysay sidaa daraaddeed waxaa lagama maarmaana in mid iyo laba kale loo qado oo ceela si ay dadkii iyo duunyadii dadkii iyo duunyadiiba labadiiba biyo u helaan ceelkan ayaa waxaa baahi badan u qabay bulshada ku nool deegaanka indhabiraale ee somalilan kuwaasi oo biyaha meelo fog u doona jiray waddo laami ah ayaa laga hirgeliyey deegaanka baqbaq ee gobolka nugaal oo xarigga laga jaray sida warkan uu ku faahfaahinayo cabdimajiid aweys isaaqa deegaanka baqbaq ee gobolka nugaal ayaa laga hirgeliyey wadda laami ah oo lagu dhisay iskutashi bulsho islamarkaana dhirirkeedu yahay boqol mitir iyadoona maanta xerigga laga jaray munaasabadda xerigga loogu jariyey waddadan ayaa waxaa ka qaybgalay maamulka deegaanka baqbaq mas-uuliyiin ka tirsan dowladda hoose ee degmada dangoreya iyo qaar ka mid ah bulshada deegaankaasi shaafici cali maxamed guddoomiyaha deegaanka baqbaq ee gobolka nugaal ayaa ka warbixiyey dhismaha waddadan waxaan u taaganahay xarigjarka wadadan ee dhex marta deegaanka baqbaq degmada dangore ee gobolka nugaal wadadan oo dherer ahaan gaaraysa boqol mitir oo dadka deegaanka reer baqbaq ay ku dhisteen si isku tashi ama iskaa waxu qabso maanta waxaa nala jooga maamulkii degmada dangoryo oo ugu horeeyo uu wafdigu hogaaminaya xogayaha degmada dangoryo mudane cabdikhaliif sakariya bulxan oo waddadan xarigayno ka jari doona mudane waddana waxay gaaraysaa boqol mitir waxaana dhistay oo si iskaa wax u qabsaa ama mutadawacnimada ku dhistay dadka deegaanka baqbaq ma jirto taakula naga soo gaadhay degmada ama cid kale oo reer puntland ah waxaa isku tashi ku dhistay oo waxa weye soo ururiyay lacagta waddadaasi gashay dadka deegaanka baqbaq ugu horeeya dhalinyarada aqoon-yahanka oo ka soo jeeda deegaanka baqbaq oo ka shaqaysa deegaanada kala duwan ee puntland qaar ka mid ah xubnaha ka qaybgali munaasabadda xerag jarka ayaa bogaadiyey hirgelinta waddadan
dhammaan dadkay daawanaya meel kasta ha joogaan waddadaa inay muuqata waxaa dhistay dadweynaha reer baqbaq waddadaas waxay ahaan jirtay meel qarah hoostu roobku doo baabuurtu ma mari kari jirin waa aragtaan maanta waa laami xildhibaannada kaloo saaxiibbadayaa ahaa oo tuulooyinka laga soo doortay war waxaan leeyahay arka annagu dadkii na soo doortay maanta quruxda ay soo sida guddoomiyuhu uu sheegay iyo xildhibaanku waxaa maanta aanu raggan ku xarig jarray waddo isku tashi ah oo ay dhisteen deegaanka baqbaq waana ku mahadsan yihiin mana aha tii ugu horraysay oo hadda ay isku tashi ku samaysteen waxa ay sameeyeen intaa haddeer uu xildhibaanku inoo sheegay iyo in kaleoo ka badan waxaanu leenahay weli dee ka badan baa laydinka sugayaa xilli baanu ma aha intaan keliya shaqadii aanu idinka sugaynay waddada laamiga ah ee laga hirgeliyey deegaanka baqbaq ee maamulka puntland ayaa muhiim u ah isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha ku nool deegaankaasi
weli waxaad degeysanaysaan warka habeennimo ee radio beerlo intaanu gudagelin akhbaaraadka dibadda dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta shariifka ee suuqyada
kulan waxaa noo wanaagsan dhegeystayaal saaxiibayaal kusoo dhawaada xubinta sarrifka suuqyada ee warka habeennimo waxaynu kusoo qaadan doonaa qiimaha la iibiyey kabaha kabaha buudka dumarka ayaa la iibiyaa sagaal doolar kabaha shaadiya loo yaqaan ayaa la iibiyaa sagaal doolar kabaha loo yaqaan xildhibaan ayaa la iibiyaa kow iyo toban doolar kabaha sbortiska naag ayaa la iibiyaa sagaal doolar xubintiino eegintaa
aqbaraadka dibaddana waxaa ka mid ah muhaajiriintii mari jiray libiya ayaa helay dariiq cusub bilihii u dambeeyey waxaa soo kordhayay wararka la xidhiira muhaajiriinta sharci darrada ah ee doonaya inay u safraan yurub kuwaas oo hadda gaaraya dalka morocco tariibayaasha ayaa hadda ka diga roganaya marinka libiya isla waqooyiga afrika dariiq tahriib ee u dhexeeya morocco iyo sidoo kale mauritaniya ayaa isna ah marin halis badan waxaana adeegsada muhaajiriinta doonaya inay gaaraan jasiiradda kanaagari ee dalka sbein markii hore muhaajiriinta adeegsada dariiqan oo qaar badan ay doonyo la qalibmeen waxay u badnaayeen kuwo ka yimid dalalka galbeedka afrika laakiin hadda waxaa ku biiraya tahriibayaasha ka imaanaya dalalka saxaraha ka hooseeya afrika warkii habeenimo ee radio beerula dhegeystayaal waageynta